عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة jumcada ama jumucada kitaabkeedii weeye kole dee kitaabu salaad baa inoo socday muddona waa taa casharku waxoogaa aynu kala maqnayn waxaana halkan inoogaba bilaabmaya bal jumcada iyo wixii kuba tacalluqsanaa oo ah axkaamtii salaada jumcadu lahayd iyo umuuro adugu jumcada ku xidhan taas baa iyada halkan inoogaba bilaabmaysa lafdiga jumucana kolley dee luqaadkeeda ta ugu mashhuursane waa in jiimta iyo miimtaba la damiyo jumuca laba yidhaaho in miimta la reebana waa luqo lasoo naqriyey mala qiraa'o shaada-ana waaba la aqriyey oo aljumcati laba yidhaaho waxaa kalooy luqaadkay soo naqliyeen kaba mida in miimta laba fadxiyo jumuca jumaca laba yidhaaho oo sida humasa oo kale malaa bimacnaa dee fucala markay saa wasanku kuba yimaado waa cidda waxay kaba soo fulaan ama ficilku kaba soo fulaya tii wax jamcinaysa kulminaysay macnuu noqonayo laakiin cid iyada saa ama luqada aqriday ma jirto bal taasba weeye xagga marka la eego waqtigii jaahiliyada carab iyadoo xataa toddobaadkanba magacyadoodani malaa magacyo hore oo qadiimi ay jireen oon intan midnaaba aan ahayn jumcada waxay ku magacaabi jireen alcaruuba ama yowmulcaruubay odhan jireen waa adigu tii jaahiliyada ahayd waxaa laga yaabaaba xataa lafdigan jumucana inuu dee aan barhkood ay leeyihin waa islaam waa lafdi dee islaamnimad ka baxay dee barhkoodna ay kaba horreysiiyaan xagga waxaa jumuco looba yidhina barhkood waxay ku tacriiriyaan nebi aadan baa abuurkiisii la isu geeyo oo jamcintaas iyo ama la ururiyo dee abuurkiisu taam noqday xadiid axmed iyo ibnu khuseyme iyo warinayeenna taasuu kuba yimi waxaana yidhaahnaa aqwaasha ka ugu sixo badan taasba weeye barhkood baaba iyagu waxa weeyaan iyagu yidhiba khaasatan rasuulka ilaahi intaanu madiine u hijiroon rasuulka ilaahay maka iyada dee jumco kumuu tukan haddii xataa ay faradba ahaydna suurtagal may ahayn oo may daahirsan karayne jumca la tukaday ama madiina lagu tukaday intaan rasuulka ilaahay tegin muscab ibnu cumayr markii uu joogay ascad ibnu zuraara isagoo dadka soo ururiyo kulanka ay kulmeen baaba magacan loogu magacaabayna waaba la yidhi bal waxyaalo kalena waaba la yidhi laakiin axkaamteedii iyo umuuraheedii baaba inoo bilaabmi doona waxaana sheekhu raximah llahu tacaala halkan uu sheegayaa ibnulqayim kitaabkiisan alhadyi hadyo goor xaafid waa cibaarada uu kaba cabira alhadyi waana kitaabkan zaad ulmacaad fii hadyi khayr lcibaad layidhaha cibaarada uu kaba cabira hadyi kolkol aanu magaciisa sheegin baaba jirta uu yidhaha saaxib ulhadyi uun waayo waa kitaab aada u mashhuuro ninkii lahaana laba garanayo imika halkan ibnulqayim buu idhi ayaa wuxuu dhaha maalinta jumcada labiiyo soddon khaaso ama khasaa'isteeda ka midoo khusuusiyo ayuu uba sheegay way kaba mid tahay maalin ciideed inay too keli ahaan aan laba soomahayn ee aliflamiim tanziil iyo halataa cala linsaan oo subaxdeeda la aqriyo in suuratuljumuca iyo munaafiqiin oo salaadeeda laba aqriyo jumca maydhiga loo maydhanayo diibkiiyo se adigu wuxuu tiriyey ilaa labiyo soddon umuurood oo ah khawaastan ama khaasiyaadkan ay leeyihiin waxaana xaafid ibnu xajar raximahullahu tacaala leeyahay waxaabayn ashyaa barhkood dee waxyaalaha labiyo soddonka nadar baa kuba sugan oo maaha dee dhammaan inay umuurahaasn aan nidhaahno way inoo wada sugan yihiin umuuro kalena waa ka tegayo in la raacraaco iyo tatabuceeda uu dheeraanayo xaafid suyuudi raximah llahu tacaala isna risaaluu leeyahay lagu magacaabo anugu iyadoo dee majmuucu rasaa'il almuniiriya ku dhex jirtaa juska hore gaar iyadoo loo saaray war umahayo la taxqiijiyey iyo taas ee nuurulumca fii khasaa'is aljumuca waa risaalo kolley wuxuu gaadhsiiyaa khasaa'ista jumcada isagoo ibnulqayim sheegay inuu dhowr iyo labaatan sheegay xaafid labiyo soddon buu yidhi ilaa boqol iyo lababoqol iyo laba khaasiyo dee wuxuuna maaha inay dhammaantood wada asaaniidoodu sugantay ama umuurahaasi ee waa umuuro dee kolley bacdigood yidhaaheen ama waxyaale ku soo arooreen aadna tafaahut uguba dhexeeya xagga quwo iyo darajadooda laakiin kitaabkiisa ama risaaladiisa majmuucu rasaa'il almuniriya juska hore ama mujaladka hore ku dhex mudbacaysan weliba mujaladka hore juskiisa hore ilaa boqol iyo laba khaasiyuu gaadhsiiyey waana umuurahan xaafid leeyahay umuuruu ka tegey tatabuceeda iyo raacraaceeda uu dheeraanayo dee hadalkaas sii badnaan lahaa ee bal waa yoomkaa dee ayaamihii usbuucana uguba fadliga badan salaada gaarkaana laynoo jideeyey bal markaa isagii baa inoo bilaabmaya baabu fardi ljumucati jumucada fardigeed iyo dee inay farad tahay iyo faradyalkeedii ayuu baabkiisii yahay oo macnaa jumcadu waa inay farad tahay bal waxaaban leenahay dee waa cala al acyaani maaha cala alkifaaya khaasatan raggii dee ciddii aan cudurdaar lahayn wa liqowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii uu yidhi إida nuudiya liلصalaaةi min ywmi اljumucati fascw ilى dikr اllahi wadaru اlbayc dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun idaa nuudiya haddii loo dhawaaqo la aadaamo lisalaati salaadii min yowmi اljumucati waa maalinta jumcadu mintu waa darfiya fii yowmi اljumuca waana salaadii jumcada aadaankuna waa aadaankan dambe dee amaama alkhadiib isagu la aadaamayo weeye fascaw waxa u saciidaan oo u socotaan oo qabataan oo xaggiisa uba kacdaan ilaa dikri illaahi dikriga ilaahay koley salaadii iyo khudbadii iyo umuurahoo dhanbi waa dikri ilaahay wadaruu ka taga albayca iibka iyo wixii dee adigu idinka jeedinayo oo dhanba faraha kaba qaada dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun kaas baa khayr idiin leh haddaadtiin kuwo garanayo taa ogna dee fascaw ilaa dikri illaah bal markaa xaggan aayaddan baa ugu daliishaday sheekhu raximahu llahu tacaala ruwaadda bukhaari barhkoodna waa riwaayada abudar kolley ta matniga inoo taalla maaha waxa fascaw famdow oo dee famdow baan u jeedaa ayaa dhacday oo tafsiir ah oo fascawdii in uu macnuhu yahay xagga jumcada lagu oogayo qabta oo tagoo maaha orda oo yaacoo taa waa tii laynoo diido laynagaba nahiyey ee salaada iyo markaan amaakinteeda imanayno ee famdu ah waa xaggeeda qabta bal markaa kolley tafsiirna malaa inay nooguba timaado waaba la arkaa ee macnaa waxa weeye halkan jaryi maaha ee sacyigu waa almudiy ama tegidii la tegaya xaggaa jumcada laba tegayay xagga uu bukhaari aayadda nugaba daliishaday jumcadana waxa weeye oo bal maalan dee imaka tan horta istidlaalkan aayadda waxa ugaba horeeyey imaamu shaafici raximahu llahu tacaala iyo xadiidka uu soo naqlinayaba taas baa ugaba horeeyey wejka dalaaladuna oo bal maalan imika aayaddan dee xaggan ah bal wejka iyadu dalaaladu dee waaba tanoo gees aadaan baa loo jideeyey aadaankana salaadaha faradka ah ayuunbaaba adigu jidayntu ay tahay de waxa weeyaan lafdigii fascawna waa ta aan leena waaba amar amarkana asalkiisa wujuub keenaya waa umuuruhu fardiyada u daliishaday bal xadiidna wuu inoo keeni doonaa sheekhu labadabana waxaa ugaba horeeyo saas istidlaalkeeda imaam shaafici raximah llahu tacaala haddaba dalikum khayru lakum in kuntum taclamuun suurat ljumca xadaana abulyamani qaala ahbarana shucayb qala xadaana abu zinaadi ana cabdaraxmaan bni hurmuza alacraja mowla rabicata bni alxaarisi xadaahu anahu samica aba hurayrata radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul sanadka xadiidka kolley waa dad aynu dhammaan soo wada maray isagoo san isugu xigana marar kala duwan baan soo maray asaaniidda abu hurayrena waa asaaniiddii ugu sixo badnayd marka la eega axaadiida abu hureyre asaaniidda laguba wariyo waa asaniiddii ugu sixo badnaydba bal marka wuxuu idhi cabdiraxmaan ibn lhurmus oo laqabkiisna ala caraji yahay dee rabiicatu ibn lxaaria mawlihiisu ahaa waa ka inaba yidhio kolkol buu dee ama alacrajun ku gaabsado ama cabdiraxmaan ibn hurmuse wuxuu maqlay abaa hurayra anahu samica inuu maqlay isna rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo naxnu anagu haddaan ummaddan dee nebi muxamed weeye alaakhiruuna kuwii dambeeyey ayaan nahay waa xagga zamanka iyo waqtiga oo wujuudkeennu waa ka dambeeyey ummadihii kale inagaba wada horeeyey oo dhammaanba dee waa ummadtii ugu dambaysaan ee ummadaha ummadba inagama dambayso marka xagga marka la eego wujuudka iyo taas adduunyo marka la eego wujuudkeeda annaga ah kuwii ugu dambeeyey ummadaha assaabiquuna kuwa horeynaya oo xagga mansilada hadday tahay soo bixintii qubuurta dadka lagaba soo saarayey obata hadday tahay xisaabtii laba xisaabayey hadday tahay iyo dee markaa waa xisaabtii hadday tahay jannada gelitaankeediiba kuwa ugu horeynayo ummadii kale ka horeynayo waa fadliga ay ummaddu leedahay ee dee afdal alkhalqi baa nebigeedii ah afdal alkutubna waa laguba soo dejiyay oo bal waa taa ilaahay waa ummad ilaahay doortaye taas baaba nahay oo anagu kuwa saasaana xadiid muslim wariyaha wuxuu ahaa naxnu waa xadiidkanuuna dee duruqdiisa ama riwaayaadkiisa kale waa xadiid xudayfe laakiin naxnu alaakhiruuna min ahli dunya walawaluuna yowma alqiyaamati almaqdiyu lahum qabla alkhalaa'iq kuwa marka la eego dadkii adduunyada ugu dambeeyaan ee wujuud ahaan una horeyn doona maalinta qiyaamaha ee qabla alkhalaa'iq iyada waxa weeye xukunkoodi iyo xisaabtooda la dhammayn doono taas baaba nahay bal markaa taasba weeye bayda annahum uutuu lkitaaba bal waa fadliga dee horta ummaddu leedahay taasi bayda annahum ay hayra annahum uutuu lkitaaba lafdigan bayda horta bimacnaa hayr imaam shaafici bay soo naqliyaan min ajri inuu kuba fasiruu tacliiliyo kaba dhigay bayda waxay leeyihiin imaka halkan oo kale waa istina macnaheed bay leedahay oo khayra ayay laba mid tahay istina ahaan baanay ku nasbisnaanaysaa dee markaa taas gees kalena in waxa weeye inta badanna marka istinuhu munqadic yahay ayaa loo isticmaalayo bimacnaa laakiin bay markaa macnii iskaba noqonayaan bayda laakina annahum iyaga waa dadka inaga inagaba horeeyey uutuu waa la siiyey alkitaaba kitaabkii baa la siiyey kitaabkii waa la siiyey waana kitaabkana dee jinsi baa loogaba jeedaayo waa kutubtii doorteen la dejiyey kitaabkeenna horteedee towraad iyo injiiliyo ay kaba mid ahaayeen khaasatan waa towraad iyo injiilba imaka halkani min qablina inaga horteen ayaa la siiyey kitaabkii uma bacdeed oo iyadoo taasi ay jirto xaggii kitaabkii iyada horteed laba siiyey ayaa haadaa kani uma haadaa kani waa yoomkan jumcadu yowmuhum yoomkoodii weeye aladii furida calayhim kii iyaga laguba farad yeelay inay weyneeyaan oo cibaado ay cibaadaysanayaan ku weyneeyaan kii laguba farad yeelay weeye fakhtalafuu way iskhilaafeen fiihi waa yoomkii iyadoo laguba farad yeelay loo cayinay yoomkan oo inay cibaadaystaan laba faray dee sidaa waa dadka kuwaa lahaaba samicna wa casayna waa qoomkii lahaaba weeyaane iyagiibaa bal matalan markaa ka tegay oo iyagu waxa weeyaan yoomkii iyaga la faray inay cibaadaystaan inay kii kuba dhaqmanayo amarka sidiisii u fuliyaan ayay kaba tegeenoo way iskhilaafeenoo ra'yi ahaan iyo ijti markaa iyagu ayay yoomkan ugaba tegeen oy maalin kala doorteen dee waana qalad ahaan waxay u doorteen iyo hallowga ay hallaabeenba fahadaana allahu ilaahay baa ina hanuuniyey oo muxuu inagu hanuuniyey dee markii ilaahay inoo cayinay yoomkan ee laynagu farad yeelay tacdiimkiisa iyo salaadiisan iyo cibaadadiisan laynaguba farad yeelay inagu si iyagu ay u khilaafeen wixii la amray umaynaa khilaafin waan qaadanay waan ku camalfallay waan kuba dhaqanayoo ilaah baa subxaanah watacaala ina hanuuniyeyoo jumcadii oo iyaga markii hore laba faray tacdiimkeeda iyo cibaadaysigeeda ay khilaafeen ayaa ilaahay inaguba hanuuniyey fannaasu dadku lanaa inaga fiihi yoomkan fiigiisa tabacun tabac bay nooyiin oo bal dadkii khaasatan labadii ummadoodee iyo labadii diimoodee waaweynaaye kaba horreeyey diinteenna waa towraat iyo injiil dadkoodii iyo ehelkoodii innagay ina daba socdaan oo tabac bay inoo yihiin say tabac inoogu yihinno waaba tan oo alyahuudu ay ciidulyahuudi yahuud ciideedii hadan berri ayay ahaatay oo maalintay dee iyagii ra'yigoodii kuba doorteen ee bal waxa weeyaan taasna maalintan jumcahana ay kaga lumeen waa maalintan dee jumcada kaba dambayso waa maalinta sabtidoo ciidoodu iyo tacyiidkoodu berri buu ahaaday wanasaara waciidu nasaara kolley taa waxaan u qadaranaynaa lafdigan dee imika hadan waa darfu zamaan bacda qadina waa darfi zamaan marka isagu dee wixii macaani iyo waxyaalo saasa mooyaane tan ay kaba cabiraan juho khabar uma noqdo oo imika lama odhan karayo alyahuudu yahuudu hadan berri weeye annasaara hadan oo dee waxa weeyaan ismu zamaanku khabar uma noqdo lagama khabro wax juho ah lagama khabro sanbaana waa kollay ibnu malik isaga taqdiirkiisii tacyiidulyahuudi hadan ama tacyiidu nasaara barhkoodna alyahuudu yucadimuuna hadan wanasaara yucadimuuna bacda qadina walow ay yidhahaan kaa ibnu maalik baa sii mudan waxa uu macnuu yahay yahuud ciidoodii iyo maalintay weynaynayeen berri bay ahaatay ee waa sabtida jimcahana ka horeeya wanasaara nasaara iyaguna ciidoodii iyo maalintay weynaynayeenna bacda qadin berri waa saa dambe iyo maalintaa dee jumcada maalinta ku xitata ka sii dambaysa berri dabadeed oo ah axadii markaa sidaasay tabac inoogu yihiinoo walow dee jumcada sabti iyo axad kasii horeysay jirto saddexa cisho laakiin hadday israaciyaan oo isku xigaan jumcuhunbaa horeynaya dee saddex cisho hadday mutawaaliyaad yihiin waxaa horeeya jumcada weeye si kalema dhacayso dee sabta ayaa axaddii kasii horeysayna jumcahan ayaamaha u dhexeeyo tabac buu u yee lama odhanayo haddaba yoomkii iyagu ay hallow ay hallaabeen oo wixii la faray ay kaba lumeen ay iyagu doorteen ay yidhaaheen waan cibaadaysanaynaa howlaana waaba kaba fadhiyaynaa yahuudna waa sabtida nasaarana waa axadda labadubana jumcihii ayay kaba dambeeyeen oo bal matalan markaas waxa adigu arrinkuu yahay horta badee fadligii jumcada ayaa waxa weeya halkan inooguba sugan waxaa kaloo iyada inooguba sugan in qoomkan ama inaga horeeye ahlulkitaab ahaa iyaga ahlulkitaab ahaa yoomka naftiisa maaha in dee iyaga yoom mubhama uun la yidhi doorta eh yoomkan baa loo cayinay waa yoom maalinta jumcada inay weyneeyaan oy cibaado kuba weyneeyaan taas baa waxa weeyaan loo cayimay oo lagu farad yeelay tacdiimkiisa laakiin iyagu dee waa kufrigoodii iyo kollayba cisyaankii badnaayay caaseeyeen rusushoode bal ay yidhaaheen sida qur-aanka inooguba sugan samicnaa wa casayna ayay yoomkii aanay ku dhaqmin weynayn eh qolana ay sabtida dooratay qolana ay axadda dooratay innagana ilaahay subxaana wa tacaala yoomkaa mudnaa buu inagu hanuuniyey laakiina waan aqbalayba marka hadday inoogaba horeeyeen waxa weeyaan oy zaman ahaan inoogaba horeeyeen fadligii yoomkani lahaa iyo taas dee innaga uga dheeraynay oo ugaba horeynay weeye gees kalena dee waa taas ummadeennu ay ummadaha kaleba xisaabta iyo qiyaamo iyo fadligaa kale ay ugaba horeynayso bal xadiidkana sheekhu raximahu llahu tacaala tuu usoo qaatay waa inay jumcadu faratay sida aayaddiiba ee wejka istidlaalkuna kolley aada buu u cadyahay halkanba oo waxa weeye bal maala naxnu laakhirin bayda anahum uutuu kitaaba uma hada yowmuhum aladii furida calayhim baa meesha kuba sugan yoomkani waa yoomkii iyaga lagu farad yeelay fakhtalafuu fiihi fahadaana allahu dee ilaahay baa nagu hanuuniyeyoo bal matalan wejka xadiidkuna ayni bal matalan wejka aayadda waan soo sheegnay xaggaas bal matalan uutaa wejkan xadiidkuna waa lafdigan fardi baa lagaba cabiray fardiguna waa shayga laasimka ah oo walow macno kaleoo taqdiiriya waxaa loo isticmaala laakiin halkan macnahaasaa mutacayina bal markaas dee waxay teegaysaana markaa inay jumcadu farad tahay siyaaqa aayaddiyo xadiidkuna waa inay farad cala alacyaan tahe cala alkifaaya aanay faradkeeduba ahaynba oo dee waxa weyaan waa tacmiimkan la caam yeelay bal taasba weeyaan oo in umuuro kaleoo kolley inoo dambeeyana insha allahu tacaala waa inoo iman doonaan haddii a la yidhaho bal axaadiida dambe ayay inooguba iman doonaan xagga marka la eego jumco rasuulka ilaahay kolley sadee aimada siiradu inoo soo naqliyeenna markii uu jirooday intaanu madiinaba gaadhin jumcadii u gashay waa tukaday reer bani camr bni cawf ama sal bni cawf dhexdoodu kuba tukaday se abi daauud iyana ay wariyeenna intaanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh imanba madiina iyadoo ay afartan ruuxna ahaayeen si abi daauud kuba sugan xadiid kacbi ibnu maalik iyana sida kuba yimi meel naqeexulkhadimaat laba odhanayay ayay saxaabadu kuba tukadeen halkaas muscab ibni cumayr iyo ascad ibnu zuraariya ay joogeen oo ascadna uu ururiyey ayay jumcadoo kollay dee taasna bal haddii waxyigu horreeyey oo rasuulka ilaahay yoomkan loo sii magacaabayba dee waanu makansan weeye maka oo tanna iyaguna idankii rasuulka ilaahay bay haysteen haddii arrintu ay ahayd iyaga ijtihaad iyagoo eegay ummadaha kaleba inay maalin gaaroy kulmaan ay jirto yoomkana iyagu ay doorteen oo ijtihaadna waa towfiiq ilaahay subxaanah watacaala waafajiyey markii dambena amarku uu kuba yimi iyo waxyigii waa kaa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markii ugu horreeyey ee uu tegay madiinaba uu tukaday bal markaa taasba weeyo xadiidkii aayaduba farnimadka ayayna tusayaan iyoynay fard calaacyaan tahay intaa waxay dhaafsanaa kollay abbaabka ama abwaabta inooguba iman baabu fadli lgusli yowma aljumucati maydhiga la maydhanayo maalinta jumcuhu fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisii yahay taasi horta waa mid oo wuxuu baabu bayaani fadli lgusli waa caddayntii la caddaynayay qusliga iyo maydhiga yowma aljumucati la maydhanayo fadliga uu leeyahay wa hal cala sabiyi istifaan buu laba yimi oo xukumkii ma jasmine ilmaha yar korkiisa ma yahay shuhuudu yowmi aljumucati maalinta jumcada xuduurkeediyo inuu xaadiraa taas korkiisa miyay tahay aw cala nisaa'i amase dumarka inay jumcada xaadiraan laasim miyay ku tahay oy waajib kuba tahay bal laba tarjamaan ama tarjamadii laba umuurood bay kulansatay midi waa fadliga uu maydhigu leeyahay kolley xadiidka baabka inooguba iman doonaana baabka inooguba iman doonaana waa amar lays amray bal waxa weeyaan oo laysku adkeeyey maydhiga jumcada kaas baa inoo iman doonaa laakiin abwaabta ka dambaysaa fadligu inooguba iman doonaaye halkan dee taas dee shaygaa laysfaray ee layskuba adkeeyey bal waajib lagaba cabirayna kolley waa fadligiisa waa leeyahay ama ajrigiisa iyo thawaabkiisa waa leeyahay dhinacan kale ee bal maalan xagga caruurta oo kale xadiid baa iyadna baabka inooguba iman doona lafdigiisuu yahay maydhiga jumcadu wuxuu waajib ku yahay ruuxii qaangaadha marka iyaga waxa weeyaan dee waa inaan intaas hayn wala xadiid abi daauud iyo xadiidkii daariq uu ahaa ilmo yariyo taa kuma waajibayso bal taasba weeye xagga bal maalan dumarkana waxyaalo gees haddaan eegno alfaadahan cumuumkaa walow jamac mudakar ay yihiin haddii la yidhaha dumarku tabac ahaan bay u gelayaanba dee xuduurkii meesha uu imanayaaye laakiin xadiidkaan sheegaya abu daauudna dumarkana inaanay waajib jumcadu ku ahayn way timi malaa waxyaalaha uu ishaarayana muu jasminoo halkan dee waa ixtimaalaadka jira daraaddeed inay galaan cumuumka halkan soo gelayaan iyo waxyaalo taa daraaddeed de waxaanay aimadu soo naqliyeen ijmaac ummaddu ay kuba ijmacsan tahay dumarka inaanay jumca waajib kuba ahayn haddii ay yimaadaanna ay ka gudayso oo inaanay waajib ku ahayn jumca horta waa mid hadday xaadiraanna dee jumcay tukanayaan oo jumcadii way ka gudaysaayo duhur baa idinku waajib ahayo duhur tukada ama ka dambaysiya lama odhanayo kolle waa arrin laguba ijmaacsan yahay xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qaal akhbarana malik can naafici can cabdالlahi bni cmara radi allahu canهuma ana rasuula اllahi slى اllahu عalayh waslm rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi إidaa jaءa hadduu yimaado axadukum axadkiin aljumucata jumcada waa salaadii jumcada meeshii lagu oogayay faliyaqtasil ha maydho taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo xadkiin hadduu jumcada yimaado lafdiga daahirkiisu marka uu yimaado faduna litacqiib ay keenayso waa marka uu yimaado dee inuu raaciyo maydh uu maydho taasna maanta maqsuud iyo muraad ma aha ama wax loo jeeda maahee macnuhu waxa weeye wa idaa araada axadukum dee waxa weeyaan dee almaji ama almajia ila aljumuca axadkiin hadduu doono inuu jumcada yimaado bal taasba weeyaan waa idaa araada axadukum bal dee xadiid lafdi dee muslim oo kale idaa araada axadukum an yaatiya aljumucata falyaqtasiriya baa inoo yime waa ruuxa idinka idinka midi hadduu doono inuu salaadii jumcada tago ha maydho taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim bal taasba weeye xadiidkuna intuu inoo faa'iideynayo horta waa amar layna farayo ruuxii jumcada tegayey inuu maydho in waxa weeyaan taas waaba dee kollay amarkuna asalkiisu wujuub buu faa'iideeyaaba xadiidkanna naafic baa ibnu cumar kaba wariyey kollayna waxay waa riwaa xadiidkan duruq aada iyo aada u badan iyo riwaayaad badan baa naafic lagaba wariyey oo abucawaan oo kale musadkiisa saxiixa ah markuu tatabucay xadiidkan ilaa toddobaatan ruux buu sheegay oo naafic kaba wariyey xaafidnu xajarre markuu weliba wixii baldhaafay uu tatabucay ilaa boqol iyo labaatan ayuu gaadhsiiyey kollayna axaadiidtaasi fawaa'id kala duwan bay duruqda qaarkood lahayd oo riwaayadka qaarkood waxaa kuba yimi xadiidkani leeyahay ee dee duruqdaa badan kuba yimi sababtii in rasuulka ilaahay amarkan uba bixiyey ee uu dadka u amray caddaynteed oo duruqda xadiidka barhkood baa waxay kuba yimaadeen dadku waxay ku kallihi jireen subaxdii iyadoy jumcaba tahay shaqooyinkood iyo howlahooda ee mid isagu beertiisii taga iyo mid suuqa tagayba marka ay jumcada yimaadaan iyagoo howlihii kaba yimi dhididay dharkoodaasde ay kuba shaqaynayeen ee dee bal maalan kuba yimi ayaa dee taas dhibbaa kaba imanaysa dadku ay dhibsadaan raa'iixadan iyo waxyaalaha rasuulka ilaahay baa deeta salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh arrinkan yidhi ruuxii jumcada imanaya ha maydho bal taasi waa lafti waxaa kaloo iyadna kuba yimi riwaayaadka qaarkood rasuulka ilaahay mimbarka inuu ku taagnaa markaas ee riwaayaadka qaarkoodna waxa yimi waa xadiidkan duruqdiisa uun inuu rasuulka ilaahay mar wax ka badan yidhi oo uu kuba celceliyeyba taas oo kale bal barhkood iyagu siyaadaad iyo waxyaalo ay xagga matniga iyo xagga isnaadkaba ay lahaayeenna duruqdaa badan wey jirtaaye bal xadiidku horta ta inoo faa'iideynayaa waa ruuxii isagu jumcada tegayey dee kollayna ruux kastoo muslima oo khaasatan raggii ah oon xanuunsan ahayn musaafir ahayn jumcadii inuu tagaa waajib bay kuba noqon eh waa inuu maydho taas inta aanu tegin jumcadii uu maydho bal taasba weeye kollayna axaadiid baa inoo socotaa waa kuwan kuwo kale xdثna cbdاللahi بن mحamed بن asmا qال أخbarna جuwayriية عan malik عan الزhriي عan salim بn cabdاللahi بn cmر عan iبn cmر رadي الlah عanهma أna cmر بn الخaطاab sanadka kolley waa suurtagal dee haatan muddona waan soo wadnay horta intooda badan waan soo aragnay dee barhkoodna ma xusuusan karo inaynu soo marne ninka ugu horeeye sheekha bukhaariy cabdالlahi بn mحamed بn asmا waxa weeye iyo ninka kaba dambeeya sheekhiise juwayriya waa isku qoys weeye oo juwayrahaas juwayriyahaasna waa juwayriyatu bnu asma waa adeerkii markaa ruma weeyaan oo isu adeer weeyaanoo waa isku qoys ninka hore waa nin hiqo aada iyo aada u mudan oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ah oo kolay bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i ay wax kaba wariyaan ama awowgii adeerkii baan u jeedaa juwayriyatu asma asmaa kollay adeerkiina magaciisan juwayriyana waa magac rag iyo dumarba kaba dhexeeyo waataan kitaabkaba ku ognay dumar juwayriye se juwayriya umalmu'miniinba juwayriye la yidhaaho ragna se isaga iyo juwayriyat ibnu qudaamo isna rijaashan ama ruwaadda xadiidka kaba midana waa loo bixiyaayo waa magac rag iyo dumar kaba dhexeeya magaca aabihiina waa saas oo kaleo asmaa dee asmaa bintu abibakrin iyo asmaa bintu cumaysina waa taas dee kooxa weeyaan dad akhar min waaxid oo ninkan aabihii kaba mid yahay oo iyagana asma magacooda uu yahayna uu jiraayo labada magacba waa magacyo mushtaraka oo rag iyo dumarba kaba dhexeeya iyaga agtooda marka la eegajireen labadaba kaba dhexeeye weeye markaa juwayriya markaynu eegnana isagu waa nin bal maalan kollay isaguna nin hiqaa weeye oo ama ayma kala duwaneeye tawhiiqiyaan xaafid saduuqa kaba cabiro isaga kitaabka waxaan filaya hore inaynaguba soo maray inta kale waa dadkii aan naqaanay wuxuu yihi ibnu cumar radi allahu canhuma ana cumara bna lkhadaab cumar bn lkhadaab baynamaa huwa qaa'imun kollay bayna bayna iyo oo laga yaabaa imanka sharaxaba lafdiga igu sugan inuu yahay iyo baynamaa waa wax keliyo asalku bayna ee kolna fadxadunbaa la ishbaaciyaayo baynaa bay noqotaa kolna halkii ishbaacaasunbaa miim loo bedelaa ee waxa weeyaan bal taasba weeye waana dee darfigan macno mufaajaa iyo wax soo kediya oo kale ama mufaajaa macnaheedna xambaarsanba weeyaan bal taas oo waxa weeyaan oo bal taas waa darfu samani fihi macna almufaajaa haddaba waa la joogay cumar mimbarkuu kuba taagnaa iyagoo dadkiina ay fadhiyaan malaa khudbadiina ay bilaabantay waqtigaasunbaaba waxaa dee si faja-a u soo galay baynamaa huwa qaa'imun fi lkhudbati cumar uu taagayo khudbadii yowmaljumcati maalin jumcaha uu khudbaynayo id waqtigaa dakhala waxaa soo galay rajulu nin min almuhaajiriina alawaliina muhaajiriintii hore kaba mid ah wali muhaajiriinta hore dadkii labada qiblo uu tukaday waabay waxa weeyaan muhaajiriintii hore waaba yidhaheen malaba aqooshana ka uguba foge ee ugu mudanba oo muhaajiriintiiba laba idhaaho labadii qiblaba barhkood waa dadkii beder joogay way idhaaheen barhkoodna beecata ridoon oo dee waa kuwa ka yar dambeeye taasi waa nin dadkii hore u soo hijrooday islaamkana uba degdegay kaba mid ahaa oo min asxaabi nabiyi sala allahu caleyh wasalam baa waqtigaas soo galay kolley ninkani cuhmaan ibnu cafaan buu ahaa radia allahu canhu fanaadaahu cumaru cumar baa u dhawaaqay waa mimbarkiibuu ku taaganyay khudbadiina wuu aqriyayaa cumar baa u dhawaaqay oo wuxuu ku yidhi ayatu saacatin haadih waa saacad tee ka miday tani tahay macnaa waqtigan aada timi eed jumcadii timi waa waqtigee taas buu kaba cabiray waa istifaan buu tan uba yidhi saacaduna kolay dee waa tan jus maalinta iyo ama habeenka kaba midoo qadaran saaco lagaba cabiro waxaa kaloo lagu idlaaqaaba alwaqt alxaadir imikana waa ta looga jeedo macnaa waa waqtigan aada socoto iyo waqtigan imika aada masjidka timi waa waqtigee waa nooc inkaar ahaan iyo tawbiiqahaan iyo canaaneedu waa istifaamu inkaari wa tawbiiq macnuhuna waa maxay waa isagoo lilima taakharta ilaa haadihi saaca ilaa waqtigan maxaad salaadii jumcada kaaba reebay oo bal dee lafti lima taxtabisuuna can asalaati iyo maa baalu rijaali yataakharuuna bacda nidaa iyo waa alfaada xadiidka riwaayaadkiisa ma axaadiidka kuba timi xadiid abu hureyre iyo keyrkiiba maxaa ragga qaarkood xaaladoodu maxay tahay oo aadaankii oo dhacay dib dhacayo aadaankii kaba dambaynaya aadaankuna mid keliyu ahaa waqtigiisii cumar waqtigiisii ama maxaa salaada a uga dib dhacaysaan adigu waa nooc canaaneed taas buu kuba yidhi qaale wuxuu yidhi haddaba ninkii muhaajiriinta kaba mid aha waa ta aan magacownay ee isagoo cudur daaranaya inii aniga shuqiltu waa lay shuqliyey oo macnaa dee duhuul baa kuba dhacayo nisyaan hawl buu kuba jiray kolley hawshaa isaguna markaa uu kuba jirayna suuquu tegay oo dee howlahooda dadku way u baxayeen oo looma diidin maalinta jumcada inay dadku ama wixii camalay lahaayeen ay u kacaan ama taas wax u diidayay ma jirto ee muhimkuun marka aadaanku dee dhaco inay wax kastaba faraha ka qaadaan siay nooba dambaysaa aayaddan aynu kuba soo marnay bay noqonaysaayo hawshiisii ama suuquu joogay adigu uu raagay waxaa laga yaabaana dee umuura waqtigii baanu dee u baraarugin oo markaasaa wuxuu uhi innii shuqultu waa lay shuqliyey falam anqalib maan laabmin ilaa ahli ehelkaygii xataa samictu taadiina macnaa ujeedadu markii aan laabmayn gurigii kuba laabmay si uu dee usoo diyaargaroobo ayuunbaa u maqlay aadaankii oo ehelkaygii kumaan laabmin ilaan kaba maqlay aadaankii weliba arrin kaluu raaciyo falam azid kamaan ziyaadin an tawada'tu dee waqtigiibu ka baqday haddana hadduu imika maydho in waxa weeyaan dee salaadii haddana iyo khudbadiiba ama khudbadii ay dhaafto sii dib dhaco markaasaa wuxuu leeyahay waan weysaystay uun deg degun baan u weysaysto waan soo baxayoo waxba kamaan ziyaadin weyse aan weysaystay ee waan weysaystay uun taas buu idhoo maan sooba maydhan fa qaala cumaru cumar baa wuxuu ihi radia allahu canhu waalwuduu'a aydan kolley halkan aimada qaarkood ama waa riwaayadooda malaa mashhuurka ah waxay ku dabdiyeen iyadoo hamse wowda la fadxiyo oo laba idhaaho waalwuduu'a aydan n waxaa kaloo barhkood ay kuba dabdiyeen iyadoo la rafciyo bal markaa n waxa weeye n haddii aynu rafcino waxaaba dhici karta macno inkaar inaana yeelan marka aan nasbino oo kale oo waan iyadoo cudurdaarkiisii hore dee waa kanoo orod muu odhan iyo waxa weeyaan canaan kale umuu raacino waaba isagoo cudurdaarkiisii aqbale laakiin jaanib kale ayuu jawaabtiisii isaga uu kuba jawaabay iyo ictidaarkiisii ayuu jaanib kale kagaba inkiray oo aan ahayn arrinkii hore kuba inkirayo uu yidhi markaas walwuduu'a aydan ay walwuduu'a iqtasarta calayhi wakhtartahu duuna alqusri wey ma haddana iyadoo taasi jirto ta'ahurkaasi jiro ayaad weyse ku gaabsatay oo aanad maydhan oo waa nooc iyadna inkaartan uu isagii kuba inkirayo tan oo macnuhu waa maxay kumaad kaaftoomin inaad dee dib dhacday oo waktigii aad maalan salaadee fadiilada in la yimaadiyo tabkiirkii aad ka dib dhacday taa kumaad kaaftoomine arrin kale aad ku biirisay oo ah inaanad maydhanba waa markaa taas haddii la yidhaah walwuduu'u aydan ay yuqtasaru calayhi oo weysada waa lagu gaabsan karaayo maydhigu dee laazim maaha siay bacdigood halkay yidhaaheen kolley waxaa la arkaa macno inkaar inay kaba baxdeen bal taas hore waana imaam nawowi taasun mooye wax kala soomuu naqlinba in markaas la fadxiyay makaalka ama la nasbiyaan ujeedaan walwuduu'a aydan waqad calimta walxal qad calimta kolleyna tan baa inoo adka waa inkaar kale walxal qad calimta aada ogeyd ana rasuul اllahi sala اllahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa yaamuru mid amra oo dee dadku amri jiray weeye iyaguna ay kaba mid yihiin bilqusli maydhi oo iyadood kaba warhaysay in layna faray maydhitaan layna faray ayaad haddana ku gaabsatay weyse uun aada kuba gaabsatay bal weli baabkii axaadiidiisi way noo socdaan xadiidkana bal kolley dee umuuro badan ba culimmadu waabay uba daliishadeenoo waxyaalaha inooguba sugan waxaa kaba mida dee markay noqoto khudbaddii waana waxa noo dambeeye waa taagni baa lagu aqriyayaa mimber korkiina waa kuba taagnaayo waa sa mudano xadiidka way nooguba sugan tahay amiirkii mu'miniintuu ahaa bal imaamku inuu ka warhayo xaalada raciyadooda wixii iyaga maslaxadoodu ay kuba jirtana uu amro ciddii bal maalan jaanibka waxyaalihii dee bal maalan ama taqsiirkii iyo waxyaalahaasna uu gabadigo uu kaba nahiyo taasna xadiidka way nooguba sugan tahay arrinta kale muhimkiina waxay nooguba sugan ruuxu isagoo khudbaynaya ama khadiibkii hadduu wax la inkiro ama wax la qoonsado uu arko inuu khudbadda dhexdeeda kuba inkirayo taasi khudbadiisii aanay kala goynahayn ama aanay fasaahadinayna way nooguba sugan tahay arrin kaleo muhimina way jirtaayo markii cumar la hadlay ee uu ku yidhi waa sidee oo dee hadalka aynu soo maray waa kan u jawaabay waa kan u jawaabayoo bal matalan walow aynu dee inoona dambayso ruuxu kol haddii khudbada laba aqraya hadalkii in dee laysu diidayo oon laba hadlahayn oo bal uu rasuulka ilaahay uu yidhi ruuxa ruuxii maalan dee ku idhaahaa aamus oo kale ruux kuba idhaahaa isaguna laqwi buu laba imaamo xadiidkii oo kale taasi ay kuba timi hadday arrintu sidan oo kale ay noqoto jawaab khadiibkii loo jawaabayo inay taasi ay kaba baxsan tahay waayo waa kan cuhmaan ibnu cafaan radia allahu tacaala canhu uba jawaabayo bal taasna waa iyada xadiidka inooguma sugan tahay dee bal ruuxii hadday waxyaale kaba dhacaan taqsiir iyo alictidaar ilaa wulaati lumuur iyo umuurahan cuhmaan laba yimina bal xadiidka way inooguma sugan tahay waana taa hore aan nidhi sida imaam maalikna waa u daliishaday maalinta jumcada dee wakhtigaa ay jumcadu gaadha ayaa tegiddu ay waajib noqon inta ka horeysana tabkiirka sunnu inoo yahay laakiin suuqyada iyo waxaa in la xidho oo ama bal waxa weeyaan dadkii la ilzaamiyo taas oo lagaba manciyo dee ninkii isagu iskaba xidhaya siday caadadu tahay waa gaar ama taas oo kale si aanay uba habsaamin idan suuqyadii laysuba diidahayn iyada taasna xadiidku waa inooguba sugan yahay arrinta kale xadiidka inooguba suganna waa maydhiga jumcada iyo waaba kan rasuulka ilaahi waana amri jiray horena waa taa xadiid kale inooga horreeyo lafdii siiqa amar kuba yimi falyakhtasil waa maydhiga jumcadu inuu waajibba yahay laakiin bal xadiid baa inoo dambeeya oo kaloo dee xadiidka abwaabtiisii kaba mide balkan waxyaalaha inooguma sugan taas baa kaba mid ah oo imanka kolley aadna waa u dheereeyay shaarixu axaadiidaas marka la eego axaadiidan uu baabka kuba keenay aad buu u dheereeyay sharaxo bal risaaladhan ama ayay noqon kartaa haddii gaar looba saaray xadiidkii saddexaad ee baabku waa kan xadaثna cabdullahi bni yuusufa qaala akhbarana maliku can safana bni sulaymin can cadaa'i bni yasaarin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu calayh wasalam qaala sanadka dhammaan hore waynu usoo wada maray dhammaantood safaan iyo cadaana taabiciintii bay kaba mid yihiin qaala wuxuu yidhi markaa rasuulkii ilaahay guslu yowmi ljumucati maalinta jumcada maydhiga la maydhaa waajibun waajib weeye calaa kulli muxtalimin ruux kastoo qaangaadhay ixtiraamka tan baa loo wadaa baaliq baa loo wadaa ruuxu hadduu dee da-diiba shan iyo toban kuba qaangaadho oo bal maalan aanuu ixtiraamba arag waa buluuq waxa loogaba jeedo taas eh ruux kastoo muxtalima ama qaangaadhay dee ixtiraamkuna qaaliban ruuxa baaliqi waa ixtiraamay unoo tan baa loogaba cabiraya maydhiga jumcadu waajib buu kuba yahay taasba weeye xadiidka lafdigan muxtalim oo aan kuba fasirnay baaliq waxaaba loo xujaysay dumarkiina dee hadday jumcada tegayaan tani inay iyaga korkooda tahay walow aan nidhi jumcadu waajibkuma aha laakiin hadday tegayaan waa taan nidhi way ka gudaysaa laakiin waxa weeyaan dee iyagiina markaa maydhigu kala dee jumcadii daraaddeed looba maydhanayo way bal matalan soo gelayaan markaan lafdigan baaliq aan kuba fasirno ixtilaamka aan baaliq kuba fasirno xadiidkuna wuxuu daliil u yahayba inay waajib tahay maydhiga jumcada kolle axaadiidii horena oo waxaan kaba qaadanaynay waa masalo kolley khilaafkeed iyo kalaamkeedu dheer yahay se nusuusta markaan eegno lafdigan iminkaan ahayno waajib iyo lafdigaa hore falyaqtasil iyo arrinkan ah ya'murunaa bilqusli ama ya'muru bilqusli umuurahaasoo dhammi kolley waxay keenayaan inuu aada iyo aada u adag yahay jumcada maydhigeeda la maydhanayaa ruuxii jumco tegayana uu waajib kuyaho maalinta daraaddeed looma maydhanayo salaada daraaddeed baa looga maydhanayaa sababihii jidaynta horena waa taa aynu soo maray kolley bal inuu waajib yahay xagga waajibkiisana saxaabo kala duwanna waa lagaba soo naqliyey ahlu daahirka qowlkiisiina weeye imaam axmedna laba riwaayuu leeyahay mid kaba mida weeye bal markaasi kolleyna taas eeaymo kala duwanna iyagu waajibkan waxay kaba dhigaan inuu dee sunno adagun uu yahay aanu bal waajibba ahayne kolley halkan waxaan filayaa jawaab laga jawaaba axaadiidtani aada iyo aad bay isagaba adag tahay oo intooda badan culimmadu waxay kaba dhigeen qusriga jumcadu inuu sunno yahay bay kaba dhigeen bal waxyaalo kala duwanna way daliishadeene siiqadan amarkana amarkiina linadbi bay kaba cabireen waajibkanna waaba haddaad adoo shaksi kuba odhanaya siduu imaam nawowi meelo kaba cabiro xaquka waajibun calaya xaqaagu waajib buu igu ayahay oo macnuhu aad baa xaqaagu iguba adag yahay taasoo kaley kaba dhigan tahay laakiin bal waxa ugu weynee xadiidkan kaba hor iman karee aimaduna ay halkan intooda badan soo qaadaan waxa weeye waa xadiid asxaabu sunan ay wariyeen khaasatan abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i oo xadiidkuna xasan ibnulbasri baa samurat ibnu jundub kaba warinayay lafdigiisuna wuxuuba ahaaba oo xadiidkaas markaa lafdigiisu uu ahaa in marka la eego man tawada'a yowma aljumucati fa biha wa nicmat waman iqtasala falquslu afdal ninka maalinta jumcada weysaysta fa biha ay fa biruqsati akhada wa nicmat waa ruqso fiican oo ruqsadii buu ruuxaasi qaatay waana khaslo iska fiican laakiin ruuxa maydha maydhigaa kaba fadli badan marka la eegona kol haddii maydhigii iyo imanka la yidhi kanunbaa kaba fadliga badan weysadiina in fadli loo sugay oo hadduu ruuxu weyse ku kaaftoomana saadee cusmaanba yeelay ay matalan ay u noqonayso ajri uu helayo dembi aanu uba imanayn waa cibaaro imanka halkan looba daliishaday laakiin xadiidka marka la eegay jaanib ahaan way cileeyaanoo kolley kalaam mashhuura jira xasanulbasri markuu samuro kaba warinaya maka maqle mise kama maqlin aslan barhkood baa idhaah kamama maqlin badhna xadiisulcaqiiquu kaba maqlay inta kale kama maqlin bay idhaahaan kolley cancanadiisuna way jirtaa cilo labaadna way uba sheegaan xadiidka waxyaalaha kale jira waa xadiid yadna inoo soo socota oo umuuraha intooda badani aanay waajib ka dhigin maydhigii la raaciyay taasna iyada meesheeda ayaan kuba arki doonaa bal waxaan leenahay dee aqwaal saxaabo iyo barhkoodna way soo naqliyaane kolley halkan jawaabtu si ibnu daqiiq alcid yidhaaho way adag tahayba in waxaana ay tahay un dee amarkan bal in la ilaaliyo oo aada loo laasimo oo ruuxu jimco kol hadduu tegayo aanu xaalo daruura inay timaado iyo bal umuuro saade cusmaan oo kale iyo inay kuba timaado mooye bal maydhigii aan lagaba teginoo walow akhar ahlicilmi istixbaab ay kaba dhigeen ajuubadooda meelahana ay badnaatay oo kale laakiin rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiidtan iyada inoogaba timi inoogaba sugan waa xadiid aada iyo aada u adkaynaysa maydhiga jumcada laba maydho bal dee wujuub xaddii gaadhsiinayse muhimkuna waxa weeyaanuun axaadiidtan kale ay kuba timi in weyse lagu kaaftoomi karaa mataas waxaan baaban ka qaadanaynaa maydhigu shardi uma aha salaada jumcada oo ruuxii maydhan waayay jumcadu kama ansaxayso oo shardi sixa ayay u tahay lama odhanayo way ansaxaysaaye laakiin dee waajibkalu kaba tegay baa meeshii nooba imanaysa umuuraha kale ee culimmadu xujaysada waxaa kaga mid a cuhmaan markuu hadalkaa kuba cudurdaartay waa fadhiistayoo cumarna dee waajib bay kugu tahe tag muu odhan oo horta soo maydho saxaabadii kalena way kuba waafaqeen oo jaanibkaas bay kaba dhigeen dee itifaaq guud inuu jireen laakiin taasna waxaan leenahay waxaan kaba qaadanaynaa inaanay shardi u ahayn salaada tukashadeeda jumcada eh laakiin waajibku waa jiraa rasuulka ilaahay baana alfaadahani kaba soo noqnoqdeen waxyaalo kaleo inoo dambeeyaana way jiraanba ee bal markaa waxa weeye kolley arinku ama waaba waajib baaban leenahay yaani shardi salaadii jumcadaba uba noqon saxaabo iyo dee aymo kalena qowlkoodaba weeye taasi intooda badanise waxay kaba dhigaan waajibkan adkaynta laba adkaynaya uun ilaalintiisa iyo taas oo kale ee kalaam dheeroo intaa ka badanna kolley sharaxuu kuba sugan yahay baleegta baab dayli liljumucati baabu isticmaali diibi waa wuxuu udgoonaa isticmaalkiisi liljumucati jumcadii oo dee waxa weeyaan waa maydhigii waan soo aragnay umuuro kalena markaa ruuxii jumcada tukanayo la farayaa waa jirtaa waxaa kaba mida wuxuu udgoon inuu marsado si dad badan buu u tegayaa majmaca weyn buu tegayaa raa'ixa udgoon dadkii ay ugaba uriyaan calalaqal aan wax dadkii iyagu dhibo raa'ixa keliyahaan isagii loogaba urin bal taasi iyadu waa mid cadayashadii laba cadayanaya xadiidkay kuba iman doontaa in dharka wuxuu ruuxu dharkiisa kooda u fiican ama uba nadiifsan kaa uu qaato ama dee iyadana axaadiid kale inooguma dambaysa haddaynaan casharka caawa gaadhinba bal waa umuuro kala duwan baa inooba yimi oo aadaabtii jumcada iyo khisaashii laysfarayay kaba mida tii buu baabkan u dhigtay abwaab kalena waan arki doonaa isagoo taraajim kala dhiganayo wuxuu yidhi xadaثna عliي qala xadaثna xramiy بن cmaaraةa qala xadaثna شhucbaة can abi bakr bn الmnkdiri qala xadaثna xadaثani cmr bn sulaymi اlanصariyu qala ashhadu calى abi saciidi qaala bal sanadka caliga ugu horeeya waa cali bnu madiina ama cali bnu cabdilaahi imaamkii weeye xramiy bnu cumaara waxaan filayaa horena inaan usoo maray adigu waa laga yaaba nin kaloo xarami la ydhaha inaan soo marne calaa kulli xaal haddaynaan soo marin ninkan waa nin reer basro ah kuyadiisuna abuurawx ay tahay oo ibnu xibaan iyo daaraqudniyana ay towhiiqiyaan bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo nasaa-ina ay wax kaba wariyeen oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kaba mid ah laba xadiiduu shucbo kaba wariyo ayaa wax ka yar dhaceen bay yidhaahaan oo saa daraaddeed buu xaafid ibnu xajar saduuqun yahimu ugaba cabiraa abu bakr ibnu munkadirna sheekhaa kaba hadli doono matinaan kuba arki doona camr bnu sulaym alansaari iyo abubakr ibn lmunkadir labaduba taabiciintii weeye camr bnu sulaym azuraqi hore waynu u soo marnay sida kitaabkaynu kuma soo marnay marka camr bnu sulaym baa qaala wuxuu yihi ashadu waxaan cadaynaya qiraya calaa abi sawd markhaati kaba ay weeye calaa abi saciidin abi saciid korkii oo waxaan dee qiraya cadaynaya aan furaya abi saciidda waa wuxuu kaba maqlaye qaala inuu yidhi ashhadu calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam inuu yihi isaguna waa adkayn uu adkaynayo maqalkii uu rasuulka ilaahay kaba maqlay camarna maqalkii uu kaba maqlay abu saciide waxaan anigu qirayaa rasuulka ilaahay korkii qaala anahu qaala inuu yidhi alguslu maydhigu yowma aljumucati maalinta jumcaha waajibun calaa kulli muxtalimin ruux kastoo qaangaadha waajib buu kuba yahay waa lafdiga aynu soo marnoo kale wa an yastadna inuu cadaydaana korkiisay tahay oo haddaan dee kuba cadafna hadalkaa hore ay wayajibu calayhi an yastadna wey inuu cadaydo bal taasna isaga korkiisay tahay oo taas waan yamasa inuu halkan maxalushaahidku marsado diiban wax udgoon in wajada hadduu helo bal haba yaraadee waa lafdigan masi wuxuu keenayo inuu wax udgoon marsado haddii uu helayo weeye oo inuu heli waayo uun mooye bal taasna inaanu ka qaafil noqon wixii udgoonaa bal xadiid baa wuxuu kuba yimi iyaday adkayn tahay wayamasa min adiibi maa yaqdiru calayhi walow min diibi lmar'ati xataa hadduu wax kala waayo diibkii haweenayda oo diibkoodna deegsa mudani waa ka wax an midabkiisu muuqday laakiin urtiisa aan la arkahaynba hadduu wax kala waayo kaaba haba marsado waa adkaynta layskuba adkaynayo waan yamasa diiban in wajad qaala camrun camr bnu sulaym baa wuxuu yidhi ama alguslu maydhigu faashaduna waajibun kamala axaadiistii kalena waa arkay kana waa kaasoo waxaan caddaynayaan qirayaan anigu qabaa weeye annahu waajibun inuu waajib yahay wa ama listinaanu cadaysho la cadaydo maalinta jimcaha marka la tegayo wadiibu wax udgoon oo la marsado faallahu aclamu awaajibun huwa am la inuu waajib yahay iyo in kale taas ilaahbaa og taas buu yidhioo iyada halkan uu kaba joogsaday oo wujuub lquslina dee lafdigiisiba alguslu yowma aljumucati waajibun calaa kulli muxtalimin oo taas buu u jasmiyey tan kalena dee waa ixtimaal in halkaa waajibka laguba cadfo inuu dee layskaba soo goosto umuurahaasaa ixtimaal oo tan buu ugaba joogsadayoo iyada waajib aanu uba jasmin oo xataa qolooyinkii hore lahaa waajib jumcada maydhigeedu waajib maaha umuurihii ay daliishadeen waxaa kaba mid ahaa xadiidkan imika aan hayno waxaa lagu cadfay istinaankii iyo tiibkiibaa ku cadfan maydhigii labadanna markaa waajib maaha dee haddii aanay labadan lagu cadfay aanay waajib ahayn dee markaa maydhiguna waajib ma aha taasna waa qadiyo ah waa kolley waa dalaalo dalaalat aliqtiraan waxay idhaahaan oo iskaba daciifa bal maalan taas bay barhkood uga xujaysteen waana hadalkan imika saxaab taabicigan kaba muuqdo uu leeyahay kaasi isagu waa waajibo waan caddaynayaa taas waa wax cad eh laakiin labadan iyada ilaah baa og inay waajib yihiin inaanay waajib ahayn kolleyna dee intooda badan malaa wujuub kumay tegin se ijmaac meesha maba jiro oo barhkood iyada diibku inuu waajib yahay iyagu kuma tegayna way jiraane laakiin ijmaac ma jira intooda badan se waxay kaba dhigaan dee inuu sunno yahay kol hadduu maydho dee wax diibana inuu marsado oo bal wixii haba yaraadee dee inuu cadaydo inuu dhar fiican qaatana riwaayad bay nooguma dambeeyaan ama alqusl faashhadu anahu waajibu ama alistinaan wadiibo faallahu aclamu awaajibun huwa inuu waajib yahay am laa inaanu waajib ahayn taas ilaahbaa ogoy wuxuu uhi sheekhu raximahullah walaakin haakada fi lxadiid waa hadalkii camr bnu sulaym baa socda xadiidku laakiin sidaasuu kuba yimi oo dee marka la eego daahirkiisu si wax dee maydhigiina laba raaciyo iyaguna ay waajib yihiin baaba lagama fahmi karaaye anigu taa ma ogi ilaahbaa og e laakiin xadiidka sidii aan kuba maqlay en anigu saxaabigii kagaba wariyey tan weeye oo ah in labadan jumlana la raaciyo jumladaa hore oo bal maalan dee taas ruuxiina laga doonayo oo isagii lagu adkaynayo inuu cadaydana inuu kaxweeyaan wax diibana kol haddii intaanu bixin uu sii marsado qaale abu cabdillaahi abu cabdillaahi wuxuu yidhi abu cabdillaahi waa imaamkii kitaabkan lahaa huwa akhuu moxamed ibni lmunkadir walam yusama abu bakrin hada waa ti aan yidhi markii hore shucba can abi bakr ibni lmunkadir sheekha ka hadli doono waa tan hadalkiisii bukhaari baa leh ninkan abu bakr ibni lmunkadir waa moxamed ibni lmunkadir walaalkii walam yusama abu bakrin hada abu bakar kan imakaan haynana magacuu leeya laynooma soo naqlin oo laba magacaabin ee kunyadiisaasun baaban aragnay waana suurtagal kunyaduba inay magac u ahayd bal ninkan imaka abubakrin waa dee reer taym weeyaan oo ay bakar iyo reerkoodii weeya abubakrin asidiiq waana reer madiina waana nin hiqo ah oo dabaqadii zuhri iyo qataade iyo dabaqadaasah walaalkii moxamed ibnu munkadir oo dee imaamo isagu na uu ka weynaa dee walaalkiina horeynu usoo marmaray oo nin saalixana u ahaa dee nin xaggan xaafid oo daabidana u ahaaye isagaa kaba weynaa ninkan abubakar keenu hayno kolley ibnu maaja mooye intooda kale waxbay kaba wariyaan ee waxaanu sheekha kolley malaa tan kuba xambaaray waaba kan hadal baa inoo soo wadaa oo uu leeyay maxamed ibnu munkadir abubakrin iyo abu cabdillaahi labadaba waa loogu kunyooda marka waxaaba dhici kara layd ishtibaah halkan inuu yimaado can abi bakr ibni lmunkadir marka la yidhaaho in loo qaato inuu maxamed ibnu munkadir yahay tibuu deeta hadalkan inooguma keeno waayo abubakr moxamed ibni munkadir kunyadiisa abubakrin waa la yidhaah abu cabdilaahina waa la yidhaah laakiin ninkani ma aha moxamed eh waa walaalkii oo kaba weynaa oo nin hiqana ah bal waxa weeyaan kunyadiisan un mooye wax kaloo laynoo soo naqliyay inaanay jirin kolley dee nin kaloo cumar la yidhaah iyana ay walaalahay kolkol dahabi oo kale siyarka markuu moxamed sheegayay ayuu kaba cabira akhuu abi bakrin wa cumara waa abi bakar iyo cumar walaalkood oo dee ruux ishtiyo kolley malaa ruuxii haddee umuuraha dabaqaadka la socod uu u qaadan karaba si kale ee wuxuu uga jeedaa dee waa abi bakar kan imakaan hayno iyo nin kaloo cumar ibnulmunkadir laydhaa iyo taas weeyaan oo deetu ka cabira isagu ku tacriifinaya waa akhuu abi bakrin wa cumara bal haddaba kaa weeye rawaahu canhu waxaana wax ka wariyey bukayr ibnu lashaji wasaciid ibnu abi hilaalin wacidda ninkan abubakr ibni munkadir qolooyinkan bukayr ibnu lashaji iyo saciid ibnu abi hilaal iyo way kaba wariyeen haddii xadiidkan bay kaba wariyeen markay noqotona bal riwaayada bukayr waaba sax ah riwaayada saciid waxaaba la yidhaahaa bal marka la eego in isaga sanadka iskhilaaf baa jiray oo camr ibnu sulaym iyo abu saciid cabdiraxmaan ibni abi saciid baa uba dhexeeyeen laakiin taasi waa riwaayo kaloo fardi eh waana dhici karta inuu dee intuu markii hore cabdiraxmaan kaba maqlay markii dambena aabihii laba kulmay ruwaadda intoodii badnayd san imakay noo taalla ayay kuba wariyeen wa kaana moxamed ibnu lmunkadiri yuknaa wuxuu aha mid loogu kunyoodo biabi bakrin wa abi cabdilaahi abi bakr iyo abi cabdilaahi labadaba kunyo uu lahaa kolley wuxuu hadalkan u keenayna waa taaraxib aan dee sheegnay sheekho ama imaamka bukhaari sababtu si aan ishtibaah uba imanoon abubakar kaa sanadka kuba sugan aan loo qaadan maxamed ibnu munkadir inuu yahay kolley axaadiidii umuurahana way noo socon doonaan abwaab kalena wuu inoo keeni doonaa biidn illaahi tacaala weli way noo socdaan waxyaalaha laadaabta laga doonayo ruuxii jumco tegayay ama waajib haba noqoto ama sunnaha naboo noqotee waanay noo socon doontaa kolley casharkan caawa bilowmaan nagaba jeedna halkaasuu inoogu joogay caws wallah subxaana wa tacaala aclaa waclam